أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصالح asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanna fidinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga afar iyo tobanaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh casaam abuu yaxya
هم الله صفا سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxalul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ama bacd waxaynu ku soo dhex jirnay manduumat almakhaazi axmedulbadawi raxmatullaahi caleyh si gaar ahaana khaswadii bader ayaynu kusii dhex jirnay gaar ahaan nimankii lagu soo qafaashay dagaalkii bader iyo gaalada ahaa sida fii saxiix bukhaari ku soo aroortay nimankaasi waxay ahaayeen toddobaatan toddobaatanka waxaynu sheegnay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qeybiyey afar qeybood qeyb layska sii daayey iyo qeyb la laayey iyo qeyb xoolo laga qaatay iyo qeyb ilmihii ansaarta inay waxbaraan madax farasho looga dhigay sheekhu raxmatullahi caleyh marka wuxuu rabaa dadkii ugu caansanaa ee maalintaas maxaabiista noqday inuu inoo tilmaamo oo magacyadooda inoo sheeg sheegay ayuu rabaa o min mashaahiiri lusaaraa nimankii lasoo qafaashay waxaa ugu caansanaa oo ka mid ah kuwooda ugu caansanaa camar oo najlu abi sufyaana abi sufyaan ahaa maxaa la yidhaahdaa wiilkiisa suma sihiru haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam seedigii ahaa ayaa ka mid ahaa marka camar ibna abi sufyaan wuxuu ka mid ahaa maxay dadkii maalintaa lagu soo qafaashay buu ka mid ahaa laakiin culamaa siyar waxay leeyihiin isagu dadkii madax furashada laga qaaday kamuu mid ahayn ee si kale ayuu aabiyi u furtay oo ay leeyihiin culimadu qofku hadduu maka uu tago xajkana uu aado qoreyshi may taaban jirin laakiin nin ka mida ansaar ayaa wuu baxay oo intuu baxay ayuu wuxuu aaday xaramka inuu soo cumraystana wuu aaday caadadii lagu yaqaanay qoreysh intuu jebiyey abuu sufyaan ayuu ninkii meel ku xidhay markaasaa wuxuu yihi aniga laba shay laysugu dakee dari maayo dhiig iyo maal in layga wada qaado laysugu kee dari maayo dhiig iyo maal muxuu uga jeedaa saynu arki doonno mid ka mid ah wiilashiisa ayaa meesha lagu dilay midna waa kana waa maxbuus soo maha markaa maxbuusaan maal ka bixiyey iyo wiilkii oo la dilay labada isku dari maayo yidhi kadibna intuu caadadii jebiyey ayuu ninkii meel ku xidhay ree bani camar ibnu cawf oo ninkaasuu ka dhashay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi waxay ku dhaha rasuul allow nin baa naga xidhan ninkaasna waa maxbuus buu ku yahay magaalada maka ayuu maxbuus ku yahay ninkan camar buu xidhay nasi aan kusoo furanay kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu ku siiyey oo uu ku furmay isagu oo nin baa markaa lagu soo furtay fidaag waa dhacay laakiin fidaa bilmaal may ahayna maxay noqotay waa fidaa binafsi waay uma sihiru wuxuu uga jeedaa marka ninkani mar labaad muxuu yahay haddana rasuulka seedi ayuu u yahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabay umu xabiiba binta abi sufyaan ramla binto abi sufyaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabay ninkani marka muxuu yahay waa ina abi sufyaan haddana waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam seedigii weeyaan culimada qaarna waxay idhaahdeen uma sihiru waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen markay fasirayaan kitaabka waxay dhahdeen waxaa looga jeedaa wiilkii aynu soo barnay abulcaas ibnu rabiic ayuu mar labaad soo celiyey macnaha oo dadka lasoo qafaashay waxaa ka mid ah camar ibna abi sufyaan iyo uma sihiru oo abulcaasa laakiin tan kale u badan tahay ah ninkani inuu labada sifa ugu sifaynayo walcamu adeerka ayaa ka mida oo minhu macnaha waxaa ka mida alcamu adeerka ayaa ka mida adeerkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa alcabaas ibnu cabdilmuطalib weeyaan abulyasr saxaabi la oran jiray oo ansaara soo qafaashay oo gacanta ku soo dhigay marka waxaa lagu yidhi cabaasow nin xoog weyn ayaad ahayd nin aan la liicinna waad ahayd abulyasr nin yaroo daciifa ayuu ahaa waxaa la yidhi ninkan abulyasriya sida kuusoo qabtaa la yidhi ka sheekee wallaahi wuxuu yidhi markuu ii yimi ilaah baan ku dhaartay cayfii caynaaya wuxuu u muuqda kal khandama macnaa kal jabal cadiim buur weyn ugu noqdo si aan hayba yaraato waajaho waan waayay waan isdhiiboon keliya macnaa waan isdhiiboon ilaahay baa tabaaraka wa tacaala meesha ka watay howlo waaweyn ka watay cabaas ibn cabdilmualibna xilligaa muslim buu ahaa waa la yidhi oo waa lasoo qasbay waxaa kaloo la yidhi mee dagaalkii beder kadib ayuu muslimay kadibna magaalada maka ayuu muddo uu joogi jiray biamri min rasuuli illaahi sal aleh wasalamna uu ku joogi jiray oo macluumaadka khaaska ee daakhiliga ah ee make ka jira ayuu inta badan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u soo gudbin jiray akhiirana cabaas radia allahu canhu waxa uu geeriyooday sanadii soddon iyo labaad ayuu geeriyooday wabnaa akhaweyhi iyo labadiisii walaal labadoodii wiilna isna waa lasoo qafaashay iyagana waa lasoo qafaashay oomaa labadaasi caqiilu nawfalun caqiilu iyo nawfal weeyaan wa bacdu intaa kadibna aslamaa way muslimeen macanaa caqiil iyo nawfal labaduba iyaguna way muslimeenoo markii dambe ilaahay bay tabaaraka wa tacaala u toobad keeneen oo way soo muslimeen marka waa nawfal ibnu alxaarith ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf iyo caqiil ibnu abi aalib oo cali ibn abi aalib iyo jacfar ibnu abi aalib radia allahu canhum la dhashay weeyaan isagaana ka da weynaa abuyaziid baana loo kuyiisa la ohan jiray ay culimadu ay leeyihin marka imsen marana afar soo maha camr bn abi sufyaan cabaas ibn cabdilmualib iyo caqiil iyo nawfal afar weeyaan uma siiru haddaynu ka dhigno xadha abulcaasna shan bay noqonaysaa wa khaalidun baa ka mid ahaa khaalid oo akhuu abijahlin abujahal walaalkii ah ayaa ka mid ahaa isaguna waa nin dadkii lasoo qafaashay ka mida weeyaan waqad aslama isaguna wuu muslimay aydan sidaasoo kale isaguna wuu muslimay oo markii dambe uu soo toobad keenay marka waa khaalid ibnu hishaam ibnu almugiira ibnu cabdilaahi ibnu camar ibnu makhzuum alqurashi almakhzuumi weeyaan markii dambe alaftulqulubkii xoolaha badan la siin jiray maka ayuu ku jiray wa suhaylun baa ka mid ahaa raggaa lasoo qafaashay alasad ee libax ahaa waa suhayl ibnu camar ibn cabdishams ibn cabdiwud weeyaan alcaamiriy waa ninkii u qaabilsanaa sulxuxudaybisan ku tegi doono u qaabilsanaa saxiixa qoraysh u qaabilsanaa weeyaan alasadna wuxuu ugu sifaynayaa dhowr jeer waxaynu soo marnay saxaabi kastoo xilliga gaalbaxa noqday laakiin markii daba muslimay inuu sifo qurux badan uu siinayo nin libaax oo geesinimo badan ayuu ahaa riwaayaadka ama nusakhda qaarkood kitaabka waxay wariyeen alasadu ayay wariyeen oo daalka la shado ayay wariyeen alasadu haddii la akhriyana waa kii toosnaanta badnaa weeyaan oo nin macnaa aftahan oo afminshaar ah oo warka isku toosiya ayuu ahaan jiray maalik ibnu dukshun baa soo qafaashay ninkaas gabayna uu ku dul akhriyey qurux badana wuxuu leeyahay asartu suhaylan falaa abtagii asiiran bihi min jamiici alumam وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم فروها صولها بالليل معنا مركا وحو ليها مركا سوقف فالي حتى نيجي سنمدي سلا آدي كرم ما هين لكن نفتها قصبي عن آدي بعد تنسوقف هالشيء أيو ليها مركا هو يدها وقعت محل هذا إن ما أنت ويهي ننقفال إنه يهي keligii inaa soo qafaasha anagaga filan buu le caalamka oo dhan ba inaa soo qafaashay wamikira zuq qiso dhacday markaa sheekhu inoo sheegayaa raxmatullahi caleyh oo suhayl xoolihiisii meelay yaalaan ayaa la waayey ama cid soo dirta fidaagiisii baa la waayey kadibna qorayshi waxay soo dirtay nin la odhan jiray mikras ibnu xafs ibnu lakhyaf nin la odhan jiray ayay soo dirtay oo ninkan markaa hawadaag ay ahaan jireen ninkaasa waxay ku yidhahdeen markaa meesha tag silsilada uu ku xidhan yahay suhaylna isku xidh suhaylna meesha ka soo daa suhayl marka hadhow ha qaada maxay lacagtuu isku furna ha qaado adiga markaa kusoo furta yidhahdkaas tiibuu sheekhu markaa sheekhu inoo sheegaya wa mikrazu ninka mikraz la yidhaahdana rakaza wuxuu taagay fii markazihi meeshuu ku xidhnaa buu isku taagay macnaha oo macnaha meeshuu isagu uu joogay ee uu ku xidhnaa ayuu naftiisa dhigay xataa ataa ilaa uu kala yimi fidaa'ahu xataa ataa fidaa'ahu ilaa fidaagiisi uu ka yimi licizi awgeed macnaha maadaama carab agteeda iyo qorashateeda suhayl ibnu camarin casiiza uu ku ahaa saa liajligeed baa waxay diideen xoola inta la raadinayo inuu sool xidhnaaday diideen marka waxay dhahdeen intuu sool xidhnaan lahaa ha xidhnaada maxay mikras ibnu xabsi ha xidhnaaday yidhaahdee booska ku jiro hadha markaa xoolii ayuu sidaas ku geeyey oo u dhiibay mikraskana waa dadkii markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sulxul xudaybiya uu galayey u imanayey buu ka mid ahaa markuu rasuulka u yimina wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ataakum rajulun faajirun falam yugni shayan waxma taray maanaa ninkan waa nin faajira weeye waa nin faan jecel bu ah oo silin oo aan ficnin bu ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxba kama qorin laakiin suhayl markuu yimi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi sahala allahu lakum min amrikum arrintiinu hadda ay sahlan tahay markaa suhayl baa la wada hadlay mikraska laftiisa culimmada qaarkood waxay idhahdeen wuu muslimay ayay yidhaahdeen oo markii dambe wuu muslimay wa mikrazu mikras rakaza wuxuu isjoojiyey macnaha fii markasii meeshuu fadhiyey ayuu isjoojiyey xataa ataa ilaa uu ka yimi fidaauhu walaa uu ka yimi madax farashadiisi lcizi baanu meesha soo galay macnaha lcizi cinda alcarab waa lcizi suhayla cinda alcarab wabnu ubayin baa lasoo qafaashay oo min waxaa ka mid ahaa macnaha ibnu ubayin ayaa ka mid ah ubay ibnu khalaf ibnu xudaafata alqurashi aljumaxi weeyaan ubay ibnu khalaf isaga meesha ayaa maxaa la idhahdaa lagu dilay laakiin wiilkiis muxuu noqday wiil lasoo qafaashay ayuu noqday isaguna markii dambe wuu muslimay radia allaahu canhu caama alfatxi wuu muslimay yooma aljamal ayaanu geeriyooday wabnu ubayin waa cabdilaahi ibnu umayin ibna abi umay ubay weeyaan wa abu wadaaca abu wadaacana isagana waa lasoo qafaashay awalu muftiyin mid la furta kii ugu horeeyey ahaa min aribaacati maxaabiista maxaabiista macnaha ninkii ugu horeeyey ee lacagtiisa la dhiibo ee la furto muxuu ahaa abu wadaaca ninkaa la ohan jiray ayuuha abu wadaaca ibnu dubayra asahmi weeyaan oo rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inuu ninkani ku jiro dadkiina lagu xukumo in xoolo laga dhiibo wuxuu rasuulku yihi ina lahu bimakkata ibnan kayisan taajiran daa maal wa kaanakum bihi qad jaaa fii talabi fidaa abih wuxuu yihi ninkan wuxuu dhalay wiil aada u caqli badan oo xoola lagu dhalay isagana xoola aabihii lagu furanayo idiin keeni doona qoreysh marka waxay sameeyeen maadaama xoola la yidhi hala bixiyo marka hore way warwareegeen markay warwareegeen marka ninkanoo mualib la oran jiray ibn abi wadaac la oran jiray oo adagana u dhalay ayaa wuxuu hi ama idinku warwareega ama ha warwareegina anigu aabbahay xabsi ku eegan maaye xabsi aan ka soo furanayaa kadibna saasuu marka xoolihii oo ku keenay oo ugu dhiibay isaga iyo wiilkiisii mualibbana markii dambe oo muslimeen fatxi maka ayay muslimeen wakhaalidu wa khaalid ibnu laclam waxaa kaloo ka mid ah khaalid ibnu laclam ayaa ka mid ah alladii kaasoo iftakhara faanay markii dagaalka la soo gelay fa kaana wuxuu noqday haddana qabla kulli hawhatin cajar cajara macnaha mid luqunta laabay ay tana cunuqa qoortiisa ayuu na- nin no- laabe ayuu noqday qabla kulli hawhatin fuulaynimo kasta ka hor maanaa ninkan markii dagaalkala soo gelayay ayuu gabay ku dhuftay oo ku faanayay wuxuu leeyahay walasna cala alcaqaabi tadma kuluumuna walaakin cala aqdaamina taqduru dima wuxuu leeyahay anagoo sii jeedna seef gadaan lagaga dhacday boqonahayaga iyo cirbahayaga dhiig ku daadan mayso laakiin dadkaanu laynay baa dhiigoodu gomadahayga ay ku daadan doonaan ayuu yihi faanka noocaasa ayuu ku soo galay maca daalika haddana wuxuu noqday dagaalku markuu dhacay ninkii ugu horreeyey cararay ayuu noqday saas markaa sheekhu uu leeyahay fakaana kab- kaana qabla kulli hawhatin cajar wa khaalid ibnulaclam ayaa ka mid ahaa dadkii lasoo qafaashay alladii kaasoo iftakhara faanay isagu reer bani khusaaca ayuu ka tirsanaa fakaana wuxuu noqday cajara aythana cunuqahu wafara sariican wuxuu noqday mid qoortiisa laabo carara qabla kulli hawhatin macnaha fulinimo kasta horteed buu cararay qabla kulli jabaani macnaha nin kastoo fulay horteed isaga cararay haddana wa min mashaahiri lmumaati xandalax munabihun wa sinwuhu wabnaani lax halkan sheekh raxmatullahi caleyh wuxuu ka gelayaa dadkii la laayey dadkii ugu caansanaa ayuu ka gelaya toddobaatan baa la dilay soo ma toddobaatankaa la dilay ayuu sheekhu rabaa dadkii ugu caansanaa haddana inuu inoo tiriyo ayuu rabaa wa min musha- mashaahiiri lmumaat dadkii dhintay ee la laayey waxaa ugu caansanaa xandala ayaa ugu caansanaa marka waxaan filaya waxaan nidhi cali ayaa la dilay baynu dhaan filaya cali ibn abi sufyaan laakiin xandala ibn abi sufyaan ayaa la dilay oo muu hay ninkii la dilay cali ma hayne muxuu ahaa xandala ayuu ahaa xandala ayaa la dilay waa xandala ibn abi sufyaan weeyaan zayd ibnu xaaritha oo mawli rasuulka calayhi salaatu wasalaam ah ayaa dilay munabihun munabih ayaa ka mid ahaa oo minhu macnaa munabih ayaa ka mid ahaa munabih ibnu xajaaj ibnu caamir ibnu xudayfa oo reer bani sahmi ka tirsan ayuu ahaa wa sinwihii walaalkiina isagana waa la dilay asinwu macnaha waa kii shaqiiqiisa ee la dhashay weeyaan waa shaqiiqu munabih weeyaan magciisa lama sheegin wabnaani lah laba wiil oo uu dhalay ninka la idhaha munabihna iyana waa la dili macnaha marka waa ceel idgoodaba kuwane waa idgooday weeyaan munabih walaalkii iyo laba wiil u dhalana iyagana meesha ayaa lagu dilay waa yahay wahum iyaguna nubayhu magaciisa lama sheegin baa waa qalde nubayh waxa weeyaan waa sinwiga magaciisa wahum saddexda aan soo sheegay ee sinwiga iyo ibnaankuna nubayhu nubayhun xaarithun walcaasi weya saddexdaasay kala yihin macnaha nubayh marka muxuu yahay waa nubayh ibnulxajaaj weeyaan oo maxay wada dhasheen waxay wada dhasheen munabiha ayay wada dhasheen xaarith iyo alcaasina ayaa dhalay munabiha ayaa dhalay markaa saddexdaasna waxay ahaayeen dadkii la laayey ayay ka mid ahaayeen walcaasi caasigan baa markaa sifo uu leeyahy u gaara ee haddana sheekhu inoo sheegaya sifada uu leeyahy maxay tahay waa dadkii ku andacooday inay mustadcafiin ku yihiin magaalada maka ku yihiin laakiin beentooda ay ahaydo soo hijiroon karaayey qur-aanna uu ka soo dego markii dambe meesha ku dhimanayay oo iyagoo gaalnimo ku dhintay dhimanayay ayuu ka mid ahaa axadu rahatin wa huwa caasiganina axadu rahatin koox mid ka mida weeyaan hayridii khalaas badbaado qaar u saaxiib aan ahayn maanaa waa qaar aan badbaad ahayn oo aakhiro aan badbaad ahaynin weeyaan min makkata maka ayaanu ka soo badbaadin macnaha macnaha wuxuu noqday midaan ka soo fan karin oo badbaada ka soo badbaadin min maka min ahli maka ree maka mid ka soo badbaaday ma ahayn likownihi ahaanshihiisa uu yahay mustadcafan mid la daciifsanayo fii zacmihi si isagu sheeganayo wa yowma badr haddana maalintii beder ayuu zaxafa soo gurguurtay maca qurayshin quraysh maceeda wa tawafat way oobsatay malaa'iku malaaximi dagaalada malaa'igteedii daalimii anfusihim xaalayiin qaar naftooda dulmiyey xaalayiin waa qolada kasoo degtay in aladiina tawafaahum almalaa'ika daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أيوة عاسكن كنت معنا والعاصي وهو أحد أحد أحد رهط وهو نكن أحد رهط كوح متك مدويا غير ذي خلاص بدبادو قارو صاحب غير كودا أو من مكة تكسو بدبادا لكوني هانشيس ويهيب وسو بدبادي وهي مكة مستضعفا مثل الضعيف سنة في زعمي واسدة سو وشاغنيو qaar xaqiiqaa baa macnaa jiro oo la daciibsanayo hadhow tolo uu sheekhu raxmatullahi caleyh uu soo wado wa yowma badrin maalintii baderna zacafa wuxuu soo gurguurtay maca qurayshin buu soo gurguurtayoo ciidankiibuu macnaha dagaalka la soo galay oo weliweyni qorayshi guulaystana su aaminsana wa tawafat way oobsatay malaa'iku almalaaxim daalimii anfusihim xaalayin qaar naftooda dulmiyo daalimiina calayhim kadib sheekhu raxmatullahi caleyh wuxuu rabaa inuu inoo dhammaystiro dadkii caaskan la midka ahaa oo macnaha keligii may ahayn dadkii meesha ku dhintay ee sheeganayay in maka lagu daciibsado sheeganaya ee beentana ay ka ahayd keligii mayn afar nin bay ahayn afar ninoo marka waxaa jirtay meesha sheeganaya in lagu daciibsado dagaalkan baderna ku dhintay afartiibuu sheekhu rabkaas inuu inoo dhammaystiro wahum rahdigaasi rahdigii uu macnaha rabaa inuu damiirka u celiyo wahum rahdigaas hayru dii khalaaska caliyu caliyu bnu umayata aradi waa cali bnu umaya arradi ee ilhaali kii halaagsamay ah oo gaalnimada ku halaagsamay ah waalxaaris ibnu zamcata ibni alaswad ka saddexaadna muxuu yahi waa alxaaris ibnu zamca ibnu alaswad weeyaan oo ninkaasna isna uu ka mid ahaa dadkii meesha ku dhintay ayuu ka mid ah aswad ibn almuطalib bn asad ayaa la yidhaahdaayo awowgiya wuxuu ahaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku jees jees jiray waa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu habaaro inuu dhambeelo goblamana ayuu ku habaaray ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray inuu dhambeelo goblamana oo muxuu ku goblamay xaarisu awow uu yahay iyo zamca oo aabbihiiya oo abuuxakiima lagu naanaysi jiray iyo caqiil oo walaalkiiya saddexduba maalinta beder ayay meesha ay ku dhinteen waa go-ay marka odaygaas muxuu noqday oday wiilashuu awowga u ahaana waayey wiilashuu dhalana waayey qiso qosol badan ayaa la wariyaayo waxaa la yidhi quraysh markii ay baabaaday beder ay ku baabaaday muddo ayay u barooranayeen dadkii laga laayey markii dambaysi isdaba qabatayeen ay waxa dhaha warkiinu yuu gaadhin maxamed iyo saxaabadiisu hadhow lanagu wiirsaninay nin walba ha adkaysta macnaha oohinta marka waa layska mamnuuca waxaa yidhi qof ooyi karaaba yaraatay ma jirin waagii hore waxaa lasoo karsan jiray naago ooya laakiin hadda guri kasta geeri baa taallo in laga maxaa dhaha loo ooyo u baahne isagaa ma wada ooyaya kadibna waxaa la yidhi maalin dambe ayaa aswadkani wuxuu maqalay isaga maxaa ka dhintay samca iyo caqiil iyo wiilkan xaarisa ee awoga u yahay baa ka dhintay inuu ooyena wuu raba oohinteena maxay noqotay mid la mamnuuco ee qoraysh oo dhan laga mamnuucay ayay noqotay habeenkii dambe wuxuu maqlaa layidhi islaam baroorna soo qaylinas ayuu maqlay ayaa la yidhi marka markuu maqlay islaanta baroornas ayaa wuxuu u qaatay in la fasaxay ooyintii in la fasaxay ayuu u qaatay wiil buu diray baa layidhi wuxuu ku yidhi baa layidhi bal arada soo fiiriyo babaroortii baa la fasaxay bal isoo go-aan wiilkeyga abuuxakiimo la oran jiray zamci u jeedaayo nin lamida ma jire anu baroorta isoo ogow buu ku yidhi kadibna islaantii uu wiilka u tegay oo islaanta u ooyeysaaba awar ka lumay ayuu u ooyeysaa kadib uu gabay ku dhuftay baa layidhi wuxuu yidhi baa layidhi atabkii an yadila lahaa baciirun wayamnacuhaa min annawmi suhuud فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر سرات بني هسيس ومخزوم ورهط أبي الوليد إذ بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأحلابي حكيمة من نديد ألا قد ساد بعضهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا قبل سوتري عليك awr bay ooheysaa anigana raggaygii ba-ay ayay oohintoodii macnaa lai diidan yahay oo hordoodu aan ka ladilaayahay marka raggaas ayaa ka mid ahaa raggii lagu laayey ayay ka mid ahaayeen wabanaani waxaa kale oo la dilay ibnaani laba wiil oo lilfaakihi faakih u sugnaaday iyo walwaliidi iyo welid macnaa alfaakihi ninka la yidhaahdo abuqays ibnu lfaaki ibnu lmugiira oo reer bani makhsuum ka tirsan wiil uu dhalayna meesha ayaa lagu dilay faaki ibnu lmugiira ibnu cabdillaah ibnu camar makhsuum ayaa ninkan faakihiga uu ku tilmaamay sheekhu magaciisa la yidhaahda wiilka uu dhale ee la dilina maxaa la dhahdaa abuqays ibnulfaakih ayaa la yidhaahdaa kaana waa la dilay walwaliidi walaakharu kale macnaa lilwaliidi buu sugnaaday wiil kale oo waliid uu dhalay waliid ibnukiira weeyaan ibnu cabdillaah ibnu camr makhsuum isna waa reer bani makhsuum weeyaan waa khaalid ibn waliid aabihii weeyaan marka wiil uu dhalay waliidkaasna isagana waa la dilay waaynahum min ibnihi lmajiid samiyihi waakhaway fircawna shaqiiqin aw liummi daaqa lhuna kadib sheekhu raxmatullahi caleyh wuxuu rabaa inuu inoo sheego qola mustadcafiin ahayd oo mustadcafiin dhaba ahayd ayuu inoo sheegeen maadaama markaa weliid ibnulmugiira uu sheegay wiilkiisii in la dilayna uu sheegay isagana abuqays baa la ohan jiray laftiisa wiilka la dilay laftiisa ayaa wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo alla ilaah waxaa kaloo jiray rag ay kami uu ka mid ahaa nin uu dhalay weliidkan uu dhalay oo mustadcafiin ahaa marka wuxuu isbarbardhigay maxay wiilkan la dilay gaalnimada loo dilay iyo wiilkan kale ee islaamnimada u xidhan isbarbardhigaya wa ayna hum alla ka taagay min ibnihi inankiisii almajiidi sharafta lahaa samiyihiina ahaa kan la magacaa maxaa la ohan jiray macnaa alwaliid ibnu lwaliid ibn lmugiira ayaa la oran jiray wa akhawey fircawna iyo fircawn labadiisii walaal waxay ka taagnaayeen meeshu markaas ka soc maxay tahay dadkii macnaha mustadcafiin sheegeen maxay ahaayeen kii caaskii iyo iyo cali ibnu umaya iyo alxaaris ibnu zamca iyo ibnaani lilfaakihi kulligoodna maxay noqdeen qaar meesha ku dhintay ayay noqdeen macnaha kadib marka wuxuu rabaa inuu ku idhaahdo sheekhu raxmatullahi caleyh markay nimanka aynu fiirino meesha ku dhintay iyo zamcigoo zacmiga sheegano haddana waxaynu fiirinayna maxay dad kale oo muslimiin ahaa oo mustadcifa dhab ahaa oo uu ka mid yahay alwaliid ibnulwaliid ibnulmugiira waa akhawey fircawna iyo fircawn labadiisii walaal iyaguna waxay ka mid ahaayeen dadka mustadcafiinta bay ka mid ahaayeen shaqiiqin waliummin ah maanaa mid wuxuu la dhashay isagu la dhasho isku hooye isku aabbo ayay ahaayeen oo nin la dhashay ayuu ahaa salama ibnu hishaam ayaa la oran jiray sheekhaaba inoo sheegi doona aw liummin nuso kale waxay leedahay waa liummin iyo mid macnaa xagga hooyo kala walaalo ah marka waa cayaash ibnu abi rabiica weeyaan daaqaa waxay dhadhamiyeen labadan fircawnkan walaalaha la abujahala alhuna dulli bay dhadhamiyeeno iyagu waxay ahaayeen maxay maxaabiis dhaba ayay ahaayeenoo la ogolayn inay baxaan aan la ogolayn salamatin weeyaan cayaashin almustadcafiina ee la daciibsanaayey qanata wuu qunuuday taaha alamiin taaha waa rasuulka magac ugu bixiyo maana alamiin liistinqaadihim in lasoo furto iyo istinqaadkooda iyo badbaadintooda ayuu in badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey oo rasuulku mar kaste oo uu rukuucda ka soo tooso wuxuu oran jiray allaahuma anji allaahuma anji cayaash ibna abi rabiica allaahuma anji salamata bni hishaam allaahuma anji lwaliid ibna lwaliid allaahuma anji lmustadcafiin min almuuminiin allaahuma asjud wad'ataka calaa mudar allaahuma ajcalha calayhim siniina ka sinii yuusuf ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oran jiray sida fii saxiix bukhaari ku soo aroortay markii dambena saddexda saxaabiba way soo badbaadeen way soo badbaadeen sheekhu raxmatullahi caleyh kadib wuxuu inoo bilaabayaa shuhadaau badrin ayuu inoo bilaabayaa halkaasna insha allahu tacala kasii qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta استغفرك واتوب اليك وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال